halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka shan labaatanka iyo sagaali afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo internetka oo aad nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dadka ana dhegaysanayo dhammaantiinba waa subax arbaca ah bisha nofembarna waa laba iyo toban sanadkuna waa laba kun iyo afar iyo tobanka idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
hoy lagu nasaa iyo dhulku hooyo weeyaan waa hoosta galabeed geed harac qabow badan hidraaca dhaqan iyo waa hanti ma guurta waa halkaad ku dhalatee hooyo ay ku noolayd oo ah maaragtay markaan ka turjumayey soomaaliya ama aniga hooyaday soomaaliya joogtaa marka markii kaasi waxa uu ahaa maxamed yuusuf warsame oo loo yaqaano awdoon oo ku guulaystay tartan dhinaca gabayada ah oo lagu qabtay magaalada seattle washington ee gobolka washington dalkan maraykanka
qodobada kale ee dhegaystayaal aan idiin hayno idaacaddeenana aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo kulamo u jooga dalka boqortooyada sacuudiga wakiiloo ka kala socda boqol iyo afartan dowladood iyo hay-ada caalamiga oo dhowaantan kulan ka yeelanaya nafaqadarrada daran iyo cayilka xaddhaafka ah gudoomiyaha maamulka buula burde ee gobolka hiiraan oo beeniyey eedeyn uga timid maamulka degmada iyo qaar ka mida odayaasha magaalada qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inuu doonayo in xiriirka maraykanka iyo shiinaha uu gaarsiiyo heer cusub oo aan hore loo arag isagoo ku guda jira booqasho laba maalmood qaadan doonta oo uu ku joogo magaalada bekin ayuu madaxweyne obama waxa uu wadahadal hordhaca la yeeshay shalay dhigiisa shiinaha shi jinping labada mas-uul ayaa wadahadallo kale oo qaas ah yeelanaya maanta oo arbacaa master obama ayaa sheegay in maraykanka iyo shiinaha oo si dhaba u wada shaqeeya ay faa'iido ugu jirto dunida oo dhan kulamada labada madaxweyne ayaa ka barbardhacaya iyadoo magaalada beijin uu ka socdo shirmadaxeedka dhaqaalaha ee dalalka aasiya ee kulaala badweynta basifiga shirkaas oo madaxdu ay isla ogolaatay in la abuuro aag ganacsi oo xura oo uu shiinuhu hormuud ka yahay taliyaha ciidamada neto genaraal philip bradlof ayaa waxa uu shalayto oo talaado ahayd walaac ka muujiyey soo kororka hubka iyo saanadaha militari ee ruushiya ay u darayso guunugoostada bariga ukrain iyadoo kormeerayaasha yurub ee ku sugan gobolkaasuna ay sheegeen in ay ku arkeen kolonyo kale oo militari oo aan wax calaamada aan lahayn agagaarka gobolka ay fallaagadu haysato ee doneski isagoo oo wariyaasha kula hadlayay saldhigga ciidamada cirka ee neto oo ku yaala neaboles ee dalka talyaaniga ayaa genaraal bredlof waxa uu sheegay inuu aad uga walaacay dhaqlaaqyada qalabka militari ee bariga dalkaasi ukrain isagoo sheegay in qaar badan oo qalabkaasi ahna la arkayay maalmihii inaga tegay sida ay ka soo xigata wakaaladda wararka ee reuters taliyaha ciidamada ee neto ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraana laba boqol iyo konton ilaa iyo saddex boqol oo asgar ruushan ahi ay ku sugan yihiin gudaha bariga ukrain kuwaas oo gacan siinaya guunugoostada haweeney u dhalatay dalka kanada oo ku noolay dalka israel ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee ajnabi ah oo ku biirta kurdiyiinta la dagaalamaya kooxda isis ee ka talisa qaybo ka mida ciraaq iyo syriya giil rosenberg oo kow iyo soddon sano jir ah oo degganayd magaalada tel aviv ayaa horey uga soo shaqaysay waaxda duulimaadyada rayidka ah iyo milatariga israel rosenberg ayaa u sheegtay radio israel fadhigiisu yahay inay iskeed u goosatay inay ku biirto maleeshiyada kurdiyiinta ee dagaalka kula jira kooxda daacish iyadoo aaminsan sida ay hadalka u dhigtay inay yihiin walaalaheed nolosha bani aadamka ay qiimo ugu fadhiso waxay sheegtay in tababar ay la soo qaadatay maleeshiyada kurdiyiinta gudaha dalka ciraaq dhowaana ay ku biiri doonto dagaalka kobani ee gudaha syriya rosenberg ayaa muddo saddex sano ah ku soo qaadatay xabsi ku yaala dalkan maraykanka iyadoo lala xiriirinayay dembi caalami ah oo dad lagu qiyaamay telefon aad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahanba ku sugnaa dalka boqortooyada sacuudiga wasiirka ayaa kulamo lagu tilmaamay dabagalka deeqo uu horey sacuudiga u ballanqaaday soomaaliya la yeeshay madax ka tirsan boqortooyada sacuudi arabiya ururka islaamka iyo baanka horumarinta islaamka wasiirka oo aan qadka taleefonka kula xiriiray ayaa iga waramay ujeeddada safarkooda sacuudiga ay ku joogaan
shirkaasi colad waxa weeye ma aha shir dad badan isku yimaadeen waa shir annaga unoo gooni ahaa oo aanu ugu nimi ururka islaamka oo ay xubno ka yihiin lix iyo konton dawladood oo carab ah iyo islamarkaana islamic development bank ayaa halkana dawladdii sacuudigii oo halkana oo iyaduna ah dawlad miisaankeeda la og yahay hase miisaankeedu yaallo marka intaasoo dhan anagoo ku socono marka hore o i c da ama islamic organizationka islaamka ayaan ayaan u nimi waxaan daba soconnay kulamo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamed uu la lahaa secretary generalka organizationka laba jeer mar kuwait ahayd iyo mar dambeysada oo aan fogeyn boo ahayd new york general assemblyga agagaarkiisa ay ku kulmeen waxyaalihii ay isla soo qaadeen baan anigu daba socod ahaa marka waxyaabaha haddaad carabka ku dhufato maxaa ka mid ahaa maxaa shirarkan aad kaga hadlayseen
nimanka ururka islaamku waxay hayaan wadanada dhowr iyo kontonka lix iyo kontonka ah oo qaarkood lacago badan ay siiyaan dalalka dhaqaalahooda hooseeyo ama kuwa dhibaatooyinka haystaan soomaaliya ka mid tahay ayay lacago u ururiyaan awoodaasay awooddaasay leeyihiin account account yay u furaan waxaa kaloo sameeyaan dadka muslimiinta ama carabta ee lacagta haysta individualska ah ee doonaya inay lacag meel geeyaan ama sekadoodii oo badatay badatay ha noqoto ama waxyaala kale ha noqoto philanthropiga la yidhaahdo ayay ururiyaan marka dad baa ee odhanaya ama soomaaliya siiya ama wadanka ay ugarooda ku garataan siiya waxaa kaloo jira lacago fara badan oo sacuudiga laftiisu dadka iska ururiyeen oo ay yidhahdeen soomaalida hala siiyo waxaasaan daba socod ahayn waxay uun iskugu imanaysaana waxa weeyaan dibudhiska dalka dibudhiskiisa ayuunbay unbay ku saabsan tahay waxaanay u badan tahay biyo iyo tacliin iyo waxyaala noocaasa marka lacag go-an oo carabka lagu dhuftay oo laydinkugu deeqay ama soomaaliya loogu deeqay ma jirtaa horta waxyaalaha lacagaha yaalla waxaa ka mid a ilaa shan boqol oo milyan oo kala goongooniya oo sacuudiyiintu bixiyeen ay bixiyeen oo national campaign saudi national campaign for somalis la yidhaahdo oo individuals iska soo ururiyeen oo la yidhi lagu aaminay qolada o i c da inay soomaalida siiyaan oo dabeetana sharikaad sacuudi qaateen waxyaalaha ugu badan ee laga lagu sameynaya inay tahay dhulka lagu biiraayahay in ceelal fara badan lagu qodo in iskuulla lagu sameeyo waxyaalaha kale loo baahan yahay ay ka mid tahay beeruhu lagu sameeyo oo facesleh ama maqaranaysa tallaabooyin kala dambeeya tallaabadii u horreysay baa lagu yidhi oo afar iyo labaatan milyan ahayd oo oo baxday siday ku baxday waxaa waan wareysanaynay wixii intaa ka dambeeyena alaadasdee u soconayaan iyo iyo maqaranaysa ayaan yaan iska wareysanayn marka lacag lagu ballan qaaday oo umaanaan nimantaas waxaan waxaan ugu nimid waxa weeye lacagaha yaalla ee soomaaliya hore loogu ballan qaadee dalalka kala duwan iyo shaksiyaadka kala duwan ee ballan qaadeen ee halkan yaalla maxaa weli dhaqan galay maxaan dhaqan gelin xaggaynu ku soconnaa sidaynu inta dambe aan uga qaybgeli karaynaa halkeenan ku wadnaa iyo sidii lacagahaasi ay ula jaanqaadi lahaayeen waxyaalaha annaga awlowiyaadkeega ah haddaan soomaalida nahay waxyaalahaasaan ka wada hadlayna ma ahayn lacagna siiya imika may ahayn waaweyan waxaa yaala midda labaad waxaan doonayno kala weya waxyaalo badan oo beriya dhowr dhowr jeer laslaslaisla soo qaaday laisla gartay in soomaalida wadanada ama muslimka ay u sameeyaan fund special fund oo meel lacag lagu ururiyo taasina u baahan tahay laisla garaye hirgelintiisii in la bilaabo oo shir laiskugu yimaado dabeetana wadan wali wuxuu bixin lahaa bixiyo waxyaalaha noocaas oo kalea reali ayaan daba soconay marka islamic development bankana waan kusoo dambaynay marka caynkaasaan u nimi shir wanaagsan bu ahaa infact waxyaalo badan baan isla garanay daba socodkiisu baa inaga lanooga baahan yahy marka inaan si fiican u dabagalo wasiir markaad fiiriso lacagaha soomaaliya loogu deeqo mar walba way soo noqnoqdaan lacago fara badan baa soomaaliya hore loogu deeqa hadday noqon lahayd shirkii brussels shirkan soo socday ee caban haganna waa laga yaabaa in ballanqaad noocaas oo kale u dhaco marka hadday noqon lahayd dalalka carabta hadday noqon lahayd dalalka reer galbeedka iyo waddamada deeqda bixiyo dhan ma moodaa in lacagaha soomaaliya loogu deeqaya gaar ahaan marka ay timaado horumarinta iyo dibudhiska soomaaliya iyo xilligan soo kabashada soomaaliya ay soo kabanayso in inteeda badan aan la bixin wadanada wax ku deeqayaa way kala duwan yihiin wadan walibana de meesha danba danbuu ka wataa marka dantiisi iyo danta innaga iyo arrimeenu markay iswaafaqaan ayuunbaa una mee iskuinaynaa lacaga walo lagu dhawaaqaba waxaa jira dalal yar oo laga yaabo intay ku dhawaaqeen in ka badan inay bixiyaan laakiin intooda badani inay waxyaalo kala xisaabiyaan eeg lacagtii ma timi mise ma iman ishigu maha ishigu waxa weeye maxaad xisaabin maxaad xisaabinaysaa maxaase annaga lacagaha noocaas oo kale ah faa'iide naga soo gaadhay maxaa faa'iide naga soo gaadhay ka qabsoomay yaa imisaa ku baxay kharash socodka dadkiina imisaa ku baxay imisaase annaga na soo gaadhay imisaase annaga na soo gaadhayba ayaa meesha ayaa meesha ku jirta sidoo sidoo tahayba innaga dhinaceena xataa waxaa looga baahan yahay inaan inaan inaan foojignaanaa loo baahan yahayo innaga lafteenu dabagallo wixii laynoo ballan qaaday inay qabsoomayaan inaan qabsoomayn marka iyadoo capacitigeenu hooseeyaana inama caawinayso waxyaalo badan oo inaga dhima baaji
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo qadka taleefanka dalka sacuudi arabiya iigu waramayey
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli naga dhegeysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan washington wiil dhallinyaraa oo soomaaliya ayaa ka mid noqday dad ku guulaystay tartan dhinaca dhaqamada ah oo gabayo lagu bartamayo oo habeenkii isniintii lagu soo gebagabeeyey magaalada seattle ee gobolka washington ee dalkan maraykanka maxamed yuusuf warsame oo loo yaqaano awdoon ayaa tixdii gabaygii uu tartankaasi ku galay loo doortay in ay ka mid noqoto qoraallo lagu xardhay gaadiidka basaska dadweynaha ee magaalada iyo goobaha laga raacaba maxamed awdoon ayaa marka hore waxa uu uga warramay waryaheena maxamed colaad xasan oo haatan stuudiyaha igu weheliya tartankaasi
walaal waa mahadsan tahay tartankan wuxuu ahaa tartan ku saabsan dhaqamada kala duwan ee dadka sogolootiga ama dadka degan gobolkan afafka kala duwan iyo dhaqamada kala duwan isugu yimid halkan gabiyaaga ah sugaanta sameeya tartan u dhexeeya yaa ka qayb gala marka tartanka waxaa ka qayb galay walaale dad gabayahano ama sugaanyahano ka kala soo jeeday wadamo kala duwan sida soomaaliya oo aan aniga iyo dhalinyaro kala matelaynay russia vietnam barma hindiya ethoobia maxaan ku yidhahdaa iyo dalal kale oo aada u fara badan waxaa ka qayb galayay boqol iyo labaatan iyo shan maxaan ku yidhaahdaa gabayahano oo soo gudbiyey gabayadooda iskuullada jaamacadaha iyo dad community-yaasha maxaan ku yidhahdaa ka tirsan ee markaa community kala duwan ee sameeya suugaanta ayaa waxaa la weydiiyey in qof walba uu keeno suugaan ka turjumaysa wadaniyadda waddankiisa tartankan goormuu soo bilowday ilaa iyo goor muuna socday tartankan waxaa la xiray in loo tartamo bishii june soddonkeedii augusto bishii augusto shan iyo tobankeediina waxaa lagu dhawaaqay waxaa loo baahnaa tiro yar oo soddon iyo lix qof oo suugaanyahanina in suugaanta ugu fiican lasoo qaato inta kalena ay maarata tartanka saa uga haraan soddon shan iyo tobankii augusto ayaa lagu dhawaaqay soddon iyo lix qof oo aan anigu ku jiray anigoo markaa ahaa qofka keliya ee soomaaliga ee ku jiray halka inta kalena ay wadamo kala duwan wadamadan magacaabay qaarkood kasoo kala jeedeen markaas ayay processku bilowday in maarata dabaaldegii iyo la sameeyo in laisu diyaariyo tusaale ahaan cidda guulaysataa waxa ay helaysay ee loo tartamayay maxay ahayd waxaan ku tartamaynay marka koowaad waxay ahayd marka ugu horeysay sugaanta lagu in lagu soo qoro meelaha laga raaco basaska mitrobaska ama gaadiidka dadweynuhu ay raacaan waxaa loo yaqaano in lagu qoro si dadka loo tuso qof walba wadan waddankiisii wax ka turjumaya oo sugaan ah inuu ku arko baska marka uu raacayo iyo meesha uu baska ka raacayo marka uu taagan yahay marka in yar oo xigmad ah oo sugaan ah oo ka hadlaysa tilmaamaysa wadaniyad ayay ahayd waxaa lagu tartamayay soomaalida oo kale adigaa u tartamayay oo tartankaa ka qayb galay oo dhaqanka soomaalida iyo gabayga soomaalida sugaanta soomaalida muujinayay gabaygii aad tartanka ku gashay ama aada ku guulaysatay muxuu ahaa walaal waa mahadsan tahay gabayga wuxuu ahaa gabayga af ingiriis iyo af soomaaliba wax ku qoray maaragtay kadibna af ingiriiska tartanka oo lagu daray macnaha soomaaligiina waa soo bandhiga wuxuu ahaa hoy lagu nastaa iyo dhulku hooyo weeyaan waa hooska galabeed geed harac qabow badan hidraaca dhaqankiyo waa hanti maguurtaa ayaa ka mid ahayd bal haddaad soo qaadato tusaale ahaan tixdii la turjumay ee afka ingiriisiga loo bedelay ee halkaa basaska laga raacaya ama basaska lagu qoray haddaad soomaali u bedesho
waxa uu waxa uu maanta oo xilligan hata aan ku jirno basaska oo dhan ee gobolka state of washington bas kasta wuu ku qoran yahay ama gaari kasta oo dadweynaha baabuurta raacdaan oo macnaha ku baabuurta basaska loo yaqaano metro baska ah waxaa waxaana halkudhig u ahaa gabayga aan qoray ama maaragtay ereyga lasoo qaatay ee halkudhiga u ahaa waa halkaad ku dhalatee hooyo ay ku noolayd oo ah maaragtay markaan aan ka turjumayay soomaaliya ama aniga hooyaday soomaaliya joogtaa marka markii lay weydiiyey inaan soo qoro wax ka hadlaya maaragtay home ba ku saabsanaa wixii lagu tartamayay qof walba wax ka soo qoro home micnaha dalka wadankaad noocaas ahaa wadanka ah aha marka horey baad u gabi jirtay mise qorista gabayada iminkun baad kusoo biirtay gabayo hore oo aan qoray oo badan ayaa jiray laakiin hadda ayaan buuggii aan bilaabay inaan qoro oo luqada ingiriiska iyo af soomaaliga baan ku qoro fursadan waxaan uga mahad celinayaa dad badan oo soomaaliyeed oo gobolkan degan oo igu dhiirageliyey markii aad soo hor istaagtay dad intaa la eg oo dhaqamo kala duwan iyo afaf kala duwan ku gabyaya oo aad gabaygii af soomaaliga ahaa halkaa ka marisay dareenkaaga siduu ahaa aada bay farxad gaara ii ahayd xalay in maaragtay aniga oo xiran shaalkii soomaalida iyo koofiyadii banaadiriga ahayd ama dhaqanka soomaaliga ahayd anoo madaxay gu xiran tahay inaan intaasoo kun oo qof oo ajanabi ah aan hor istaago oo maaragtay gabagayga af soomaaliya aan ku akriyo islamarkaasna dad kale oo ajanabi oo aan arko oo ku heesaya gabagii aan ku qoray af soomaaliga oo ingiriis loo bedelay oo ayagu marka ay u bedeleen iyaguna heeso ingiriisa marka waxay ii ahayd farxad aada iyo aada gaar io ah waan waanan jeclahay dhaqankayga iyo culturekayga oo waxaanan jeclahay dhalinyarada soomaaliyeed ee dhegaysanaysa ee qurbaha joogta afkeenu waa hodan haybad weeye dhaqankuyo waa humaaga garashada waa waxa lagugu yaqaano marka in aad dhaqankeenni noolayno afkeenni noolayno
kaasina wuxuu ahaa maxamed yuusuf warsame awdoon oo isagoo joogaa siyaalo washington khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
waxaad naga dhegaysanaysaa idaacadda v o a toos idin kaga imaanaysa magaalada washington sidii aad ku maqasheen intiinii dhegaysatay idaacaddeenii aroornimo ee isniintii qaar ka mid ah odayaasha magaalada buulo barde ee gobolka hiiraan ayaa dhibaato magaalada ka taagan u aaneeyey godoomin uu ururka al-shabaab ku hayo iyo madaxa maamulka magaalada oo aan xiriir fiican la lahayn dadweynaha gudoomiyaha gobolka ayaa beeniyey hadalkaasi waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray
gudoomiyaha maamulka buuloburte ayaa eedeen waxba kama jiraana waxa uu ku tilmaamay hadal ay warbaahintu siiyeen xubno maamulka degmada ka mid ah iyo odayaasha magaalada ka oo ahaa in gudoomiyuhu aan uga xiriira la lahayn qaybaha bulshada v o eda ayaa la hadashay gudoomiye cabdicasiis duurow waxaana weydiinay su-aal ahayd waxa uu uga jawaabayo eedeenta loo jeediyey
magaalada waxuna waxay u baahan yihin brotocol odayaashu sidaad ii sheegaysa waxay sheegteen odayaasha dhaqanka degmada guddiga odayaasha dhaqanka degmada markaas waxaa ku cadaynayaa guddi odayaal dhaqan ee degmadu ay leedahay guddoomiye gudoomiye ku-xigeen leh ama afhayeen magaalada kama jiro magaalada waxaa ka jiro nabaddoonno beeleed beelihina way joogaan marka anigu odayaasha iyaga ah ma garanayo habka aan ay igu eedeeyeen magaaladu way ballaaran tahay
midda kale haddii aan wax kaa weydiiyo waa sidee xiriirka idinka dhexeeya kan maamul ahaan iyo bulshada magaalada boqol kiiba laba boqol waay aad iyo aad anigu rabitaanka bulshada degmada buula gurtay hadda ka horna way i doorteen oo bulsho aana ii doorteen haddana wax xumaan oo naga dhex taagan ma jiro degmada buula gurtay bulshadeeda boqol kiiba laba boqol waay nolosha guud ee dadka magaalada aaday u liidataa dadkan waa dad in badan gumaysi haystay raashiinkii ay dowladii jabuuti noo soo dhiibtay ciidamada heel walaal jabuuti iyo kuwa xooga dalka iyo gobolka gudoomiyaha gobolka ay noo keeneen kadibna waxba maalna arag ka horna waxba maalna arag marka dadku aad bay u liitaan matalan xagga nolosha isbitaaladoo kale isbitaal iska daaya xataa m c h ma jiro way isku dhintaan qaarna ilaaha kala keeno umulaha gabdhaha umulaayo marka magaalada dadka noloshooda caadi maaha waxaan sidoo kale wax ka weydiinay jiritaanka iyo waxyaabaha uu kala socdo maleeshiyo beeleed u abaabulan la dagaalanka al-shabaab oo bilihii ugu dambeeyey deegaanka ka howlgalayay nimankaasi bilaawgoodii markii ugu horreysa deegaankaan qabanay aan cadowga ka horeynay fikirkaasu laba nin baan ku ahayn istirakoobkoodana waan haynaa waana niman hoos yimaado xooga dalka ami garsoon iyo dowladduna ay taageeraan sida kooban oo la yaqaano nimankaas way jiraan aadaan ula shaqaynaa annagaana taageerno dib marka waa la soconaa wixii soo kordhaayana jidkaasun bay ku imaanayaan haddii dad gaara ay rabaan abaabul gaar oo dana gaar ay ku wataan kulley ma shaqay doonto mana ogaanay horaantii bishii maaj ay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay kooxda al-shabaab ka qabsadeen degmada buulaburte waana maamulkii labaad oo ay dowladdu u dhisto degmada xilli dadka deegaanku ay ka cabanayaan in rabitaankoodu aana marna la tixgelin xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn aada buu mahadsanyaa waryahayaga xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi uu ku wareysanaya guddoomiyaha degmada buula burde inoo soo jeedinayay waagaag weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa washington shir caalami ah ayaa diiradda lagu saari doonaa nafaqada darrada iyo cayilka xaddaafka ah wakiilla ka kala socda boqol iyo afartan dowladood oo ay ku jiraan ilaa sagaashan wasiir xubno ka socda hay-ado gaar ah iyo bulshada rayidka ah ayaa ku kulmi doona magaalada rome ee dalka talyaaniga si ay u dhigaan istaraatiijiyad lagu horumarinayo xaaladaha nafaqa darro ee boqolaal milyuun oo caruura oo dunida dacaladeeda ku nool wariyaha v o a liza shlin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada genev waa kan ibraahim xasan daanduro stuudiya igu heliya oo inoo soo jeediya
kulankaasi waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey ururada qaramada midoobay ee faw iyo hu waxaana looga hadli doonaa arrimo badan oo la xiriira nafaqadarrada oo ay ku jiraan dhibaatooyinka nafaqadarrada cayilka iyo xanuunada daran ee la xiriira cuntoxumida tirakoobi la sameeyey ayaa ah kuwo aada looga dayrinayo warbixin uu soo saaray ururka caafimaadka adduunka ee hu ayuu ku sheegay in ka badan siddeed boqol oo milyan oo qof ay ka cabanayaan gaajo daran oo daba dheeraatay boqol iyo lixdan milyan oo carruura ayaa waxaa saameeyey nafaqadarro joogto ah waxaana kaloo ururku uu sheegay in laba iyo afartan milyan oo carruura oo da'doodu ay shan sanno ka yar tahay ay haysato dhibaato xagga cayilka ah waxaa kaloo tirkoobyadu ay muujinayaan nafaqadarro iyadoo haysata dadka waaweyn faw iyo hu ayaa waxa ay isku waafaqsan yihiin in nidaamka cunto ee dunida ay wax ka qaldan yihiin ayna waajib tahay in dib loo hagaajiyo si ay u helaan cunto caafimaad leh kuwa silaca ku nool oo aan waxba haysan ururadaas waxaa kaloo ay sheegeen inay suurtagal tahay in la qaato siyaasado horumarin karaya tayada sahayda oo markaasi la helo cunto caafimaad leh lana qaato wadiiqo faragelin toosa ah marka ay timaado nafbadbaadin jan junya waa agaasimaha xafiiska faw ee jenef waxaana ay sheegtay in nafaqada wanaagsan ay ka kooban tahay nuucyo badan oo kala duwan sidaasi darteedna waa inuu jiraabay tiri hab dhammaystiran oo dabooli karaya dhammaanba silsiladda cuntada cuntadu waxay nooga timaadaa beeraha taasi oo soo marta maraaxisha wax soo saar kaydin qaymin diyaarin iyo isticmaalba ururada qaramada midoobay ayaa waxa ay u soo jeedin doonaan shirweynaha istaraatiijiyado dhammaystiran si uu ansixiyo qorshaha waxqabad ayaa waxaa kaleeto uu ku baaqi doonaa in si weyn diiradda loogu saaro nafaqada carruurta marka ay dhashaan ilaa iyo laba sana ay ka gaaraan si looga ilaaliyo nafaqa darro waxaa kaloo qorshuhu uu ku baaqayaa in fiiro gaara loo yeesho haweenka uur kale kuwa ilmaha nuujiya iyo kuwa ku dhex dayacan bulshada shirweynahaasi oo socon doona sagaal iyo tobanka ilaa iyo kow iyo labaatanka bisha nofembar ayaa waxa uu noqon doonaa mid yeesha qaraar siyaasadeed oo weydiisanaya dowladaha inay waajib ay iska saaraan sidii loo ciribtiri lahaa gaajada islamarkaasina loogu hortegi lahaa dhammaanba nuucyada nafaqadarro ee dunida sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka agaasimaha waaxda nafaqada ee ururka caafimaadka adduunka ee hu baranka ayaa waxa uu sheegay v o a in yoolka horumarineed uu yahay hiidsigiisu mid aada u fog ma aha oo keliya inaynu eegno carruurta miisaankoodu uu hooseeyo waa inaynu eegnaa carruurta kale oo aan si fiican u koraynin shirkana ayaa waxa uu isku dayayaa in laga soo jeediyo inaanay ahayn arrin tiro balse ay arrintu tahay mid tayo cunto ah ma doonayno inaynu ka hadallo oo keliya ammaanka cunto balse waxaynu doonaynaa in laga hadlo tan nafaqo doctor branka waxa uu sheegay in yoolku uu yahay in cuntada la cunayo adduunka oo dhan ee dalalka hodanka iyo kuwa faqiirka ay noqoto mid isku wada mid a oo leh tayo wanaagsan
warbixintii waryahayaga liza shlin ay ka soo dirtay magaalada geneva dalka switzerland ibraahim bal qodobada warka ugu door karoon mid iyo laba mahadsanid colaad madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in xiriirka maraykanka iyo shiinaha uu gaarsiiyo heer cusub isagoo ku guda jira booqasho laba maalmood ah oo uu ku joogo magaalada beijing ayuu madaxweyne obama wadahadal horudhaca waxa uu shalay la qaatay dhigiisa shiinaha jinping labada mas-uul ayaa wadahadallo kaleeto oo khaasa yeeranaya maanta oo arbacaa barnaamijka cuntada adduunka ee w f b ayaa waxa uu bilaabay inuu warqado cunto ah ay u qaybiyaan ciraaqiyiinta dagaalku uu soo barakiciyey w f b ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay muhiim u tahay dadka colaadda ay soo barakicisay aad baad umahadsan tahay ibraahim baddu inay madowdahay biyo tahay ma ma og tahay boodhariba canshaqa lasoo booqdo batallaale inuu yiri lasoo booqday ma og tahay codkii baxsanaa fanaanka axmed cali cigaal ayaanu ku yara nasanaynaa
anna inaan riyada baas bartamaha habeenkii idaacaddeenna ibrahim intaas bay ku eg tahay waxaad ka dhegeysaneyseen v o a waa ibrahim iyo coladeedle sida ay nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.